xaruntan oo laga hirgeliyey degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa loogu talagalay in lagu dhaqo dharka sidoo kalena lagu feereeyo iyada oo ay si gaar ah diiradda u saareyso suudadka waana adeeg nuuciisu uu ku cusub yahay degmada guraceel nasiib amakaag oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool degmada guraceel ayaa hal abuurkan hirgelisay munaasabad lagu xarig jarayeyna waxaa maanta ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan degmada guraceel iyo sidoo kale ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada guraceel iyo ganacsatadii ka qayb galay xarigjarkan ayaana goobta ka hadlay gabadhayda nasiib amakaag ee xaruntan dharka yacnii in lagu feereeyo lagu dhaqo suudadka lagu kareeyo maanta markhaatiyaan ka ahayn xarig jarkeeda run ahaantii aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada guraceel ka shaqaysta qofka yacni ganacsi inaad iska furtid ama mataqaanaa waxay u baahan taha marka hore inaad baarid ku samaysid waxay magaalada u baahan taha nasiib waxaan leeyahay way haleeshay fikirkan wuxuu ahaa fikir magaalada u baahan tahay ayada keliya kama faa'iidi doonto laakiin bulshadana yacni wax weyn uu usoo kordhi doonaa maadaama fursad bannaaneed uu yahay waxaan rabaa dhallinyarada saaxiibadeeya inaan inaan ugu baaqo insha allah yacni keliya xitaa suudadka badanaa yacni wixii in lagu dhaqa ay sida saxdaa ahayd guryaha ma wada yaallaan qalab gooniyay leeyihin suudadka lagu dhaqo marka adoo xaaslahay adoon xaasla ahaynba way u baahan tahay inaad suudadkaada meeshaan kaysatid galabtii waxaan joognaa xarigjarka xarun cusub oo laga hirgeliyay magaalada gurceel oo ah xarun lagu mayro ama lagu dhaqo dharka sidoo kalena lagu feereeyo laguna kireeyo suudadka adeegyadaas kala duwan ayay xaruntaani u qabanaysaa dadweynaha reer gurceel xarunta waxaa hirgeliyey oo magaalada tan gurcaal ka furay walaasheen caaisha ama nasiib ama kaag oo magacyo badanta hadba sida loo yaqaano oo horey uga mid ahayd bahda ganacsatada reer gurceel hadeertaanna in xarun cusub oo adeega noocaana ay qabanayso ay magaalada gurceel ka furto waan uga mahad celinaynaa waana ku dhiiragelinaynaa inay nasiib ayadoo ah gabar da'yar hal abuur cusub oo ganacsi hadba la imaato adeegan wuxuu ahay mid magaalada ay baahi weyn u qabtay waxaan rajaynayaa dhallinyarada hareerahayga taagan iyo kuwa maqanba in serviska meeshaan xaruntan ay bixinaysa ay ka faa'iidaysan doonaan xaruntan ayaa ah tii ugu horreysay nuuceeda ee gurceel laga furo iyada oo ka mid ah fursadaha ay ganacsatadu ku soo kordhinayaan magaalada si loo horumariyo guud ahaan ganacsiga sidoo kalena loo buuxiyo baahiyaha ay bulshadu qabaan